magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa lagu qabtay kulan kubadda cagta kaasoo ay soo qabaqaabiyeen hay-adda ifraax foundation iyo hay-adda u n f b e waxaa madasha dahafur ka joogay maamulka degmada dhuusamareeb iyo xiriirka kubadda cagta dhuusamareeb yuunis cabdi maxamed xogayaha sboortiska ee degmada dhuusamareeb ayaa ka waramaya ujeedka tartankan kulan ayaa meesha noo dhacaya kulanku ma ahan kulan sboorts oo caadi u socda marka waa kulan fariin bulsho ah kaasoo fariin ahaan bulshada loogu diraya waxyaaba waxa uu yahay fircooyinka gudniinka ah kaasoo dhibaato ku ah dumarka marka meeshan waxaan galabta fariinta ugu diraynaa sidii gabdhahan la caafimaad ahaan iyo mentaal ahaan looga badbaadi lahaa gudniinka fircooniga ah marka sboorts ahaan farxad in galabta noo tahay waa isdhexgal bulsho kaasoo lagula dagaalamaya gudniinka fircooniga marka waxaan leenahay gudniinkaas oo la dagaalama waa in bulsho ahaan ilo dhalinyaro ahaan iyo maamul ahaan si loo horteegi lahaay caqabadaha dumarka kusoo laalaabtay kaasoo sababa dhibaato maskaxaan iyo jir ahaan uu sababa dumarka xasan cabdiraxmaan aadan oo ka socday hay-adda ifraax foundation ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonaan howlaha wacyigelinta ah oo runtii wacyigelin weyn ah oo dhallinyarada lagu wacyigelinayo qaab dhanka ciyaaraha si markaa loo soo afjaro gudniinka gabdhaha oo dhibaato badan ku hayay in badan marka la eego bulshadeenna anigoo ku hadlaya magaca hay-adda ifrax foundation waxaan ugu horeyntii aan raba halkan inaan kaga mahadceliyo dhammaan ba'da sboortiska ee degmada iyo qeybaha kala duwan ee hadday ahaan lahayd markaasi madaxda qeybahooda kala duwan runtii tartankan sida saaxiibada iga horeyaba ay sheegeen waa tartan lagu dhiirigelinayo dhallinyarada isla markaan lagu wacyigelinayo sida looga hortegi lahaa gudniinka gabdhaha waxaana aad ogsoon tihiin dhibaato badan in ay gabdhaheennu kala kulmeen oo tacdigaas loo geysanayo muddana soo socday dabcan hay-adda ifrax foundation iyo saaxiibadeeda markaasi bahwadaagta laah waxay dadaal badan ku bixinayaan in arrintaasi lasoo afjaro si markaasi xal wanaagsan looga helo wacyigelinta oo herar kala duwan ee inta badan la sameynayay ayaa hadda waxay u muuqataa in dhinaca marka sboortiska iyo wixii kaloo la halmaala dhallinyarada markaasi fariimaha ama meseejyada ku saabsan loo gudbinaya si bulshadu markaasi ay u arkaan in khatartan ay tahay mid aad u weyn loona baahan yahay in mas-uuliyad cid kasta iska saarto oo weliba tartankan wakhtigan ay ciyaarayaan dhallinyarada wiilasha waxa uu si weyn u daaran yahay marka la eego doorka looga baahan yahay in wacyigelinta cid kasta ay ka qayb qaadato waxaana uu socon doonaa tartankan muddo saddex maalmood ah afar koox ayaana ciyaari doona inta badan kooxaha ciyaarayana markii tartanka uu dhammaado waxaa la guddoonsiin doonaa koob oo ay markaasi mas-uuliyiinta hay-adda ifrax foundation ee galmudug waxaan rajaynayaa tartanka intuu socdo in wax badan aanu kala faa'iidaysan doonno isla markaana meseejyada ku aadan wacyigelinta in si wanaagsan bulshada loo gaarsiin doono si kastaba gudniinka fircooniga ayaa dhibaato badan ku haya haweenka soomaaliyeed waxaana jira wacyigelino loo jeedinayo dadka weli sameeya